Kulanku oo si rasmi ah u furaya, Wasiirka Waxbarashada Somalilan Axmed Adjire Kassejo oo dareeri doona shan maalmooda, walibana laga falanqeyn doono sidii kafayle ileendirisi lahaa awladda Somalilan. Barnaamijka ballaaran oo kor loogu qaadayo tayada waxbarashada, Onkorentii ayaa waliba ku hadalaya wasiirka wasaaradda waxbarashada, waliba uu sheegay in barnaamijku muhiim u yahay ardayda dalka, wuxuuna sheegay in ardayda ka shalada Hidde-weynaha, taaseytina maamulka dugsiga, macalinka iyo guud ahaanba bahda waxbarashada iyo la dagaalanteeda muhiim ay tahay.
Waa kala heer hadduu doono midna aabihii baa waxbartay ama hooyadii dabeetana homework kala shaqeeya oo kuwa kala dhaafinaya midna aabihii iyo hooyadii ama ama ma noolaba ama qofku la nool yahayba ama waxba baran markaa adigu ha ka soo qaadinuun inay ardaydan isku heer yihiin oo ay fasalka labaad ama saddexaad yihiin teaching at the right level halkaasaa markaa laga keenay oo inaguna aynu nidhi de waa meeris dhigaalkii malcaamadeenna ee ka- ka washamsi marayana washamsi looga bilaabayey ka albaqra marayana looga bilaabayey meeris dhigaalkani markaa wuxuu inoo saamaxayaa ardaydeenna inuu macallinku dee ogaado oo aanu macallinku intuu sabuuraddu tago aanu xisaabu iyo ama science wixii dawdhigayuna aanu dhigine inuu ardayda kala yaqaano keebaa ilaa halkee gaadhsiisan runtii wax aada iyo aada loogu baahnaa weeye waxaa kaloo meesha ku jira oo ardaydeenna in badan ay tahay fursadda dee anoo ka faa'iidaysanaya ay tahay inaynu qiimayntaa ku darno waxaa jirta arday baahiya gaara qabta baahiyaha gaarkaa waxaynu ka dhaqaanaa qofka indhaha ka qaba iyo ka gacmaha ka qaba iyo ka dhagaha ka qaba iminka intaasaynu dhaqaan laakiin waxaa jira dad arday badan oo sidooda kale u maskax badan laakiin de adduunyada sidaynu ku aragnay oo la yidhi waxay qab waxay haystaan siday wax u baranayaan a- a- ayaa u baahan midna waxaa ku adkaanaya waxyaabaha concretka xisaab chemistry ayaa ku adkaanaysa midna waxaa ku adkaanaya waxyaabaha abstraga si- sida afka oo kale ama historyga learning disability wa- wa- wax- waxbarashada maraykanka markaa ka shaqayn jira waxaa igu darayd markii la- laygu yidhaahdo waalid baa caruurtiisa la qiimeynayaa oo la eegayaa inuu learning disability qabo markaa waxaad u sheegtaa waalidkan in ilmihiisa ilaada af soomaaligii ku hadlaya waxbarashadiina ka tirsane ereygaasina muu jirinba halkan soo maaha iminkaynu u baahanayna taaralkan marka waxyaabaha aynu u baahanay inaynu ku alifno waxaa ka mid ah at the right level oo qura maahee the right terminology inaynu helo ilmaha yarna ma doonayo inaan niyad jabiyo on idhaahdo waxbaa kaa siiya dee anaada maamulka somalilan iyo weliba wadee dadaala ka eedan sidii ardayda ka dhiyan imtixaanka si fursad lamaadlansi iyo markale ku faa'iidaysadaan